dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dadka kale aan ganacsatada ahayn ah ayaa aan u mahad celinayaa sida fiican ee ay cashuuraha u bixiyeen ayaga ayaa haddii ayba ku roon yahay milyan ba iyagaa bixiya mahad baan u celinayaa waxaanse hoosta ka xariiqaya haddii toban cashuur bixiye jiraan toban cashuur bixiye hadday jiraan ogaada dad iyo soomaaliyeed labaatanaan cashuur bixin baa jira runtu sidaa weeyaan hadday toban cashuur bixiyaa jiraan labaatan aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyna oo anagu intaa halkaa aan joogay aan gamba bixin yaa masajka inay fahmaan dalkan qofkii cashuur lagu leeyahay bixi nalana xisaabtan qofkii cashuur lagu leeyahayow wixii ilaahay aad ka qaadday waad ka qaadday maanta laga bilaaba cashuur baad bixinaysa dukaan kuu furaanaya ma jiro business kale kuu furaanaysa ma jirto ya waxaan rabnaa waxa weeye ya inaad cashuurta iska bixiso dadka doodu noo socotow halkay inoo maraysa waa ogtihiin idin magacaabi maayo laakiin next time halkaan imaado wallahi waa idin magacaabaya bilaha soo socda march bisha saddexaad iyo bisha afraad waxaa la yskugu imanayaa gunaanadkii deyn cafiska dariiqii saddexaad qaybtii saddexaad s m p aad maqasheen afqalaad lagu idhaahdo ayaa la yskugu imanayaa waxaana la ysku imanayaa washington d c baa la yskugu imanayaa bisha afraad sideedeeda iyo afariyo tobankeeda waxaa laga wada hadlayaa s m p waxaa loo bixiyey ama geedi socodkii deyn cafiska qaybta saddexaad gunaanadkeedii baa la yskugu tegaya